أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما bعd waxaan soo haynaa tafsiru suuraة الأعraaf qisadii nabiy llaahi muusa ayaan ku dhex jirnay aayadihii noo soo dambeeyey waxay ku saabsanaayeen markii nabiy llaahi muusa qoomkiisii uu ka tegey oo ay dibiga caabudeen ee uu soo laabtay ee aada arrintaa iyadaa marka uu uga xumaaday uga ciishooday walaalkiis haaruunna uu canaantay haaruun xaqiiqda marka uu u sheegayna uu markaa u cudur daaray oo uu yidhi qaala rabbi kfir lii waliakhii waadkhilnaa fii raxmatika waanta arxamu الraaximiin ina aladiina alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay alcijla dibiga ilaahan macbuudan ka dhigtay sayanaaluhum waxaa haleeli doono oo gaari doono iyaga gadabun cara ayaa gaari doonto cara carada oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay wadillatun dulli ayaa gaarayo dul fi lxayaati noloshii dhexdeeda ayuu ku gaarayaa addunyaa dhoweyd wakadalika sidaadaas oo kale ayaana najzi u abaalmarinaynaa almuftariina kuwa been abuurto waaladiina kuwa camiluu sameeyey asayi-aati xumaanyaalka huma markaa dabadeed taabuu noqday oo ilaahay usoo noqday min bacdihaa xumidaa ay faleen ka gadaale wa aamanuu rumeeyeen ina rabbaka rabbiga min bacdihaa xaaladaa gadaasheeda lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waay ayb alla wuxuu leeyay in aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay alcijla dibiga ilaahan ay macbuudan kuwii ka dhigtay dibiga mafcuulkeeda labaad waa la qadaraya dibiga kuwii ka dhigtay ilaah la caabudo sayanaaluhum kuwaa waxaa haleeli doono oo gaari doono gadabun cara ayaa gaari doonto carada oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay aakhirada way wadillatun ayaa gaaraya dulli fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyn nolosha addunyadana dulli baa ku dhacayo abulcaaliyata ariyaaxi wuxuu yidhi huwa maa umiruu bihi min qatli anfusihim dulliga ku dhacayna waxa uu yahay wixii la amray ee ahayd in ay iyagu nafsadooda ay islaayaan oo towbadoodiiba laga dhigay inay isdilaan suuratulbaqaraana kusoo marnay alla uu yidhi faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum ayb dulliga marka sidaas uu ku fasiray abulcaaliya adduunyada dhexdeeda catiyana waxa uu yidhi ina aladiina itakaduu lcijla kuwa dibiga macbuudka ka dhigtay waa reer bani israa'iil waa yahuudi araada alyahuuda aladiina kanuu fii casri الnabiyi sal l slam cabarahum bisaniici aaba cayarahum bisaniici aabaa'ihim fanasabahu ilayhim ee yahuudan la sheegaya waxaaba laga hadlayaa buu leeyahay kuwii madiino joogay nebiga la joogay aabbayaalkood ficilkii ay sameeyeen baana lagu ceebeynayaa iyaga dayb oo aabbayaalkiin sidan bay sameeyeen baa la leeyahay ogaa laakiin tafsiir laga xoog badan yahay waayo kaas dayib sayanaaluhum gadabun ayaa haleeli doono caro carada oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay ayaa gaari doonto wadillatun dulli fi lxayaati noloshii dhexdeeda ayuu ku gaarayaa addunyaa dhoweyd dulligana marka reer bani qurayda wixii ku dhacay iyo bani nadiir iyo min alqatli waaljilaa cadiyat alcawfi sidaasu se u kala fasiray ayib wakadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuftariina kuwa been abuurto ayb alkaadibiin meeshaas marka baqawi wuxuu yihi qaala abu qilaaba abu qilaaba cabdullaahi bnu zayd aljarmi taabicigaas wuxuu yidhi wallaahi huwa wallaahi jazaau kuli muftarin ilaa yowmi alqiyaamati an yudilahu allah qof kastoo been abuurad ilaahay ku sameeyo oo waxaan diinka ku jirin diin ka dhigo oo ilaahay masabito dulligaas unbaa lagu abaalmarinayaa weligiis wa qaala sufyaanu bnu cuyayna waa shaykhi imaamu shaafici sufyaanu bnu cuyaynana wuxuu yidhi hada fi kuli mubtadicin ilaa yowmi alqiyaama wakadalika najzi lmuftariin mubtadic kasto ayay u taallaa ilaa iyo maalinta qiyaamaha leanna nin kastoo mubtadica sifadiisu waxay tahay inuu ilaahay ku been abuuranayo leanna wuxuu leeyahay diintii waa sidaan waxaani waa wanaagsan yihiin khayr baa laga helaa ajar baa laga helaa xaqiiqduna sidaas maaha oo ma oga ilaahay buu masabidanayaa iyo rasuulkiisa qof walba oo mubtadica marka sidan baa xaalkiisu noqonaya oo aayaddan waa u taallaa wakadalika najzi lmuftariin taas ayb ilaa ummaddii hore waxaa lagugu sheegayaa adiga dariiqoodii inaad ka leexato yahuuddii dibi bay intay caabudeen bay ka dhigeen cibaado saxa waxaa lagu abaalmariyey dulli markaasaa haddana lagu yidhi wakadalika najzi lmuftariin nin kastoo muftari ana sidaasaan u abaalmarinaynaa middan dambe marka waa caam dabcan cumuumkeeduna waxaa gelayo uu keenayo ee wax aan diin ahayn qofkii yidhaahdo waa diin u fasiro ayb marka qofku inuu is-ilaaliyo waa hadduunan aqoon lahaynna uu istaago haddii uu aqoon leeyahayna ilaahay ka cabsado oo wax aan diinta uunan ku ogeyn inuunan ka sheegin waladiina kuwa camiluu sameeyey asayi-aati xumaanyaalka kuwii sameeyey uma markaa dabadeed taabuu noqday oo ilaahay usoo laabtay min bacdihaa xumida samaynteeda ka gadaale wa aamanuu rumeeyeen ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa taas ka gadaale towbadaa ay la imaadeen iyo xaaladaa kadib lagafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan meeshaana ninkii dembi galay haquusanina la leeyahay oo xal ayaad leedahay oo soo noqo gaalnimada ugu weyn waa laga towbad keeni karaa oo in gaalnimadii laga soo noqdo oo ilaahay loo towbad keeno haddii sidaa uu qofka yeelo ilaahay waa u dhaafayaa dembigiisa ayb walamaa sakata can muusa algadabu akhada alalwaaxa wa fii nuskhatiha hudan waraxma hudan waraxmatu liladiina hum lirabbihim yarhabuun walamaa markii sakata uu degay can muusaa muuse xaggiisa algadabu gadabuhu caradiisu markay dantay oo caradii ka dantay akhada wuxuu soo qaaday al alwaaxa alwaaxdii ou tuuray buu soo qabsada soo qaaday wa fii nuskhatihaa nuskhadeedana hudan hanuun ayaa ahaaday ayaa ku sugnaa qoraalkeeda iyo waraxmatu naxariis ayaa ku sugan liladiina kuwii ayuuna naxariis iyo hanuun u yahay hum iyaguba lirabbihim rabbigood oo keliya un yarhabuuna ka baqayaan ayb walamaa markii sakata ou ka xasilay can muusaa muuse xaggiisa algadabu gadabuhu caradiisii isaga ashaasi markaa meeshaas damiirkaas xadfan ayay bedel ka tahay ayb algadabu bimacnaa gadabuhu waaye caradiisii markay dantay oo ay ka qabowday ay ka xasishay akhada wuxuu qaaday muuse al alwaaxa alwaaxdii buu soo qabsaday alwaaxdii ou tuuray buu soo qabsaday bacdi tafaasiir marka waxay leeyihiin bacdi aathaar qaar ka mida ayaaba tagtayba way jajabeen qaar ka mida way tageenba nam ayb de wixii ilaahay ugu talagalay markaa inay tagaanay noqonayaan haddii aharkaasu saxiix yahay nam wa fii nuskhatihaana dhowr tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay wafii nuskhatihaa araada biha alalwaax alwaaxda lafteedaa loo jeedaa macnuhuna wuxuu noqonayaa wafii nuskhatihaa alwaaxdaas wixii ku qornaay oo lagu nasakhay iyada leanna naskigu waa guurinta waa guurin alwaaxdaa wixii ku qornaana looxulmaxfuudka wax laga soo guuriyey waayo oo markaa kitaab laga dhigay oo allah subxaanahu watacaala uu nabiy llaahi muusa ugu talagalay marka wafii nuskhatihaa alwaaxdaasi wixii lagu soo guuriyey oo muuse loogu qoray ee la siiyey hudan ayaa ku sugnaa waay marka hanuun iyo waraxmatu naxariis ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay nabiyullaahi muusa markuu alwaaxdii tuuray way jajabeen nusqo kalaa marka laga qoray alwaaxdii maadaama ay jabtay oo laysku kabkabay waa laga guuriyey marka wa fii nusqatihaa marka waa koobigii laga guuriyey alwaaxdaas waaye marka ayb tafsiir kale marka sidaas uu leeyahay fa nusikha minhaa waxaa laga qoray nuskhatun ukhraa nusqo kale fa huwa almuraadu min qowlihi wa fii nusqatihaa taasaa loo jeedaa tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay waqiila araada wa fii maa nusikha minha wixii laga nasakayba oo la rafciyey cadaana wuxuu yidhi wa fii nusqatihaa wixii ka haray ayb wa qaala bnu cabaas wacamru bnu dinaar lamaa alqaa muusa alalwaaxa fatakasarat saama arbaciina yowman afartan beri buu soomay faruddat calayhi waa loo soo celiyey fii lowxayni iyadoo laba loox ah fakaana fiihi labadaa loox dhexdiisa hudan iyo waraxmatun baa ku sugnayd ayb aduu marka tafsiiradaas baa ku jiro wa fii nusqatihaa nusqadeedana dhexdeeda hudan ayaa ahaa hanuun iyo waraxmatun naxariis ayaa ahaa liladiina kuwii ayuu hanuun iyo naxariis u yahay hum iyaguba lirabbihim rabbigood keliya yarhabuuna ka cabsanayaan ayb yarhabuuna marka sida caadiga mafcuulkiisu inuu caadi u qaato laam baa meeshaan la geliyey laamtan marka lita'kiid baa loo geliyayo rabbigood keliya unbay ka baqaana laga wadaa ayb waana ku badan tahay waxyaaba saas oo kale in kuntum lilru'yaa tacburuun yaa ka mida ayb marka hanuun iyo naxariis baa waxaa ugu sugan liladiina kuwa hum iyaguba lirabbihim rabbigood oo keliya un yarhabuuna ka baqayaan ayb marka kutubta alla soo dejiyo hanuun iyo naxariisaa ku jirto maxaa yeele ilaahay wuxuu ugu talagalay basharkan inuu ku toosiyo hanuunkii iyo naxariistii haddii meel kale laga raadiyo oo meel kale ay gasho waa dhibaato wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajula limiiqaatina markii nabiyullaahi muusaa qowmkiisii dembigaas galeen oo caradii ka xasishay ayaa markaa muuse qowmkiisiibuu wuxuu yidhi war dadka idinkugu fiican iska soo saara toddobaatan qof ayuu xushay si marka duuru saynaa loo aado ilaahayna loogu towbad keeno arrintaana laga cudur daarto dayib iyuu ugu talagalay dhacdo kaleo iyadana marka yaable baa dhacaysa marka wakhtaara muusaa wakhtaara wuxuu doortay muusaa nebiyullaahi muusaa qowmahu min qowmihi qowmkiisii wuxuu ka doortay sabciina toddobaat sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu ka doortay limiiqaatinaa miiqaadkeenna iyo ballanqabadkeenna ayuuna u doortay dartiis ayb ballan kalean u qabanay waay marka ballantaas buu toddobaatan soo kaxeeyey ayb falamaa markii akadathum ay qabatay ay qabatay alrajfatu gilgili gilgilidii markay qabatay qaala wuxuu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbiyow low shi'ta rabbigayow low shi'ta haddaad dooni lahayd ahlagta waad halaagi lahayd hum iyaga kuwan min qablu hadda ka hor waad halaagi lahayd haddaad waad halaagi haddaad doontay inaad halaagto hadda ka hor baad halaagi lahayd oo dili lahayd waayo iyaga iyo wa iyaaya anigaba atuhlikunaa mana halaagaysaa allow bimaa kii miyaad nagu halaagaysaa facala uu sameeyey assufahaau kuwa caqli gaabta ah wax makastada ah waxa ay sameeyeen oo minaa xaalay innaga naga mid yihiin miyaad rabbi ou nagu halaagaysaa in hiya maa hiya ma ahaanin tani ilaa fitnatuka imtixaankaaga waaye wax kale maaha tudilu waad dhuminaysaa bihaa iyada man ayaad ku dhuminaysaa tashaa-u aada doonaysid watahdii waad hanuuninaysaa man ayaad hanuuninaya tashaa-u aada doonaysid anta adigu weliyunaa ayaa tahay weligeenna faqfir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adiga khayru lgaafiriina kuwa dembi dhaafo kan ugu fiican ayaa tahay oo ugu kheyr badan wakhtaara muusaa muuse wuxuu doortay qowmahu qowmkiisii min qowmihi ikhtaarada marka qowmahudan marka waxaa lagu nasbinayaa mansuubun binasci lkhaafid minta ka go-an ayaa marka lagu ayaa ayaa lagu nasbina macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wakhtaara muusa muuse wuxuu doortay qowmahu ay min qowmihi qowmkiisii wuxuu ka doortay sabciina toddobaatan rajulan oo nin ayuu ka doortay limiiqaatinaa ballanqabadkeennii ayuuna u doortay ballantii aan u qabannay darteed buu u doortay liajli miiqaatinaa nimankii markii meesha la geeyey marka waxay yidhaahdeen muusena uu rabbi la hadlay rabbi muuse markuu la hadlay ayay waxay yidhaahdeen rabbigaana tus muusow iyagii baa ka daray dad towbo marka xagga loo geeyey oo ilaahay u cudur daarta wixii dadkiinu sameeyeen ka towbad keena musiibo iyo dhibaata yaynan idinku dhicine sidaasaa loo geeyey markaasay waxay bilaabeen iyagii baaba madaxadayg keenay marka oo waxay yidhaahdeen muusow rabbigaa si cad noo tusi maba ku rumaynayna haddii kale waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara llaha jahratan wey markataasu suuratu lbaqara aan kusoo marnay iyagii baa saa haddana la yimi falamaa markii akadathum ay qabatay alrajfatu cadaabkii marku qabtay kii gilgilayey markii uu gilgilay qaala waxa uu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow low shi'ta haddaad dooni lahayd ahlaktahum waad dili lahayd oo kuwan waa halaagi lahayd min qablu hadda ka hor min qabli ha min qabl min qabli haadihi tan ka hor ayaad halaagi lahayd haddaad doonto markay meesheedii joogeen oo ay dembigii dibigii caabudayeen baad iyaga dhanba gam ka sii lahayd haddaad doonto ayb waad halaagi lahayd min qablu hadda ka hor iyaga iyo wa iyaaya anigana waad idili lahayd hadda ka hor aa idili lahayd ayb markaada muuse sidan wuxuu u leeyahay waxay tahay nimankii toddobaatan dadkoodii akhyaarta u ahaaye waaweynaa buu waday haddana isagoo socdo keligii hadduu u yimaado toddobaatankii aaway waa dhinteen waa mushkilo kale iyadana oo waxay leeyihiin isagii baaba dilayba intuu kaxeeyey buu soo laayey taasuu marka aad uga baqay haddana ayb oo hadday intani dhimato isagiina dadkii ku laabto adaa dilay waayo waa mushkilo kale ayb markaasuu wuxuu yidhi haddaad doonto ilaahu kuwan waad halaagi lahayd min qablo hadda ka hor iyaga iyo wa iyaaya anigaba atuhlikunaa ilaahu mana dilaysaa mana halaagaysaa bimaa facala bimaa kii miyaad nagu dilaysaa sababtiisa facala uu sameeyey assufahaau caqli gaabta kuwa yacnii wax makastada oo mina xaalay annaga naga mid yihiin waxay sameeyeen miyaad rabbi u nagu halaagaysaa ayb marka sufahada kuwan laftooda inuu u jeedo waa dhici kartaa leanna iyagii baa waxay yidhaahdeen arina allaha jahratan waa sufaha waana qofka isagoo safiiha haddana dad madax waa isaga noqon karaan walidalika nabiga sal l l slam aqracu bnu xaabis waatuu dhihi waa la dhihi jiray alaxmaqu lmutaac nin axmaqou ahaa haddana haddii uu hadal yidhaah dadkiisa warkama soo celinaya dad noocaasa marka waa iska jiri karaan marka kuwan iyaga laftooda marka toddobaatan akhyaar lagu sheegaayo xaggaa laga soo waday waayo markaasay inay cudur daartaanna loo keenay markaasay sidan yidhaahdeen miyaynan marka sidaa ahayn ayb in hiya maa hiya maaha ilaa fitnatuka arrintu ma ahan tan ilaa fitnatuka imtixaankaaga un waayo wax kale ma ahan ayb tudillu waad dhuminaysaa man ayaad dhuminaysaa tashaa-u aada doonaysid adiga tudillu waad dhuminaysaa bihaa fitnadaas imtixaankaagaas man ayaad ku dhuminaysaa tashaa-u aada doonaysid waxaan marka sufahada ka dhacay adiga ikhtiyaarkaaga maaha ma ahayn ibtilaa yani maahan wax kale maahane ilaa ikhtibaar iyo imtixaan xaggaaga ka ahaaday waayuu ka wadaa nimankan inay sidan yidhaahdaan waa imtixaan iyo jari iyo iyo waxaad nagu jarribayso ood nagu fiirinaysa annaga nagu imtixaanayso weeyaane wax kale ma aha ciddaad doontana waa ku dhuminaysaa in hiya maa hiya maahan warkan iyo kuwan kasoo baxayo ay yidhaahdeen ilaa fitnatuka imtixaankaagii un waaye tudillu waad dhuminaysaa bihaa iyada man ayaad ku dhuminee tashaa-u aada doonaysid watahdii waad hanuuninaysaa man ayaad hanuuninaysaa tashaa-u aada doonaysid anta adigu weliyunaa weligeennaa tahay kan kan umuuraheenna maamulayaa tahay faqfir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adiga khayrulgaafiriina kuwa dembi dhaafo oo xumaanta laga galay iska dhaafo kan ugu khayr badanaa tahay allow meeshaas marka dee ilaahay waa nabiyullaahi muusa waa ka aqbalay waana la yska daayey uma bacathnaakum min bacdi mowtikum lacallakum tashkuruun suuratu lbaqaraan kusoo mara kuwa marka waa la soo kiciyey waa la nooleeyey waktub lanaa fi hadihi اdunyaa xasanata wafi اlaakhirati inaa hudnaa ilayk hadalkii baa marka weli socda waktub ilaahu qor lana annaga noo qor fii haadihi tan dhexdeeda noogu qor tan day addunyaa adduunyada ah xasanatan xaalad wanaagsan oo hagaagsan ilaahu noogu noo qor wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana xasanatan noo qor waayo xaalad hagaagsan innaa annagu hudnaa waan towbad keennayo waa soo laabannay ilayka adiga xaggaagaan usoo laabannay qaala wuxuu yidhi alleh cadaabii haadaakani kan aan idinku asiibay cadaabii cadaabkayga way oo dadkan markaan ku riday rajfada iyo yacnii qowmkaagii aan ku asiibay cadaabkaygii waay usiibu waan asiibayaa bihi isagaan ku asiibayaa man qof ashaa-u aan doonayo wa raxmatii naxariisteydana wasicad way u waasac noqotay kulla shay-in shay dhammaantiis hadda ogow naxariisteydana shay kasta waa gaaraysaa fasa-aktubu waan qorayaa haa naxariistaydaasi liladiina kuwii baan u qorayaa yattaquuna dhowrsanayo oo yacnii iyaga cabsanayaan wa yu-tuuna siinayaan azakaata zakada siinayaan iyo waladiina kuwii ayaan u qorayaa hum iyaguba yu'minuuna rumaynayaan biaayaatina aayaadkeena waktub qor buu yidhi allow lana annaga noo qoro noo waajibi fii haadihi tan dhexdeeda tan day addunyaa adduunyada ah xasanatan noo qor ilaahu wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana xasanatan noo qor xasanadii hore ayaa laga fahmaa oo qariino u ah innaa annagu hudnaa waa soo noqonnay ilayka xaggaagaan usoo laabannay hudnaa bimacnaa tubnaa waana meesha ay ka timid baa la yidhi nimankaa marka diintaas reer bani israa'iil nimankii marka nabiyullaahi muusa raacay iyo ama u abtirsadaba diintaas waxaa la yidhaahdaa alyahuud yahuud yahuud marka waxay ka timid baa la yidhi ereygan hudnaa ilaykadaas nacam hudnaa ilayka ilaahu xaggaagaan ku usoo laabannay ayb qaala cadaabii qaala wuxuu yidhi alle cadaabii haadaa kan kan aan idinku asiibeed aragteen cadaabii cadaabkayga usiibu waan ku asiibayaa bihi cadaabkayga man ayaan ku asiibayaa ashaa-u aan doonayo ay ashaa-uhu wa raxmatii marka cadaabkii waa kaas ninkaan doonaan cadaabkii ku ridayaa naxariista alla ka waran marka cadaabkay naxariista yaa weyn yaa yaa yacni adkaaday oo naxariista alla cadaabka alla ka adkaatay wa raxmatii naxariisteydana wasicad way u waasac noqotay oo waa gaartay kulla shay-in shay dhammaantiisay gaartay oo lidaalika marka naxariista alleh albaru waalfaajiru labadaba waa gaaraysaa gaalna waa haystaa naxariista alle muuminkiina waa haystaa qof naxariis alle aan dhulka korkiisa ku joogin ma jirto naxariista alle marka saasay waasac u tahay fi dunyaa marka baari iyo faajirba adduunyada waa ku haystaan aakhirada laakiin gaalada ma helayaan ayaga leanna ilaahay wuxuu yidhi ulaa-ika ya-isuu min raxmatii ulaa-ika kuwaadaas ya-isuu waxay ka quusteen oy ka quusanayaan min raxmatii naxariisteyda naxariis alle ma arkayaan ayb marka macnahaas oo kaleana marka xasanulbasri uu sheegay iyo qataada oo labadaba waxay yidhahdeen wasicat raxmatuhu fi ddunyaa ilaahay naxariistiisa adduunyada dhexdeeda waxay gaartay ay u waasac noqotay albara waalfaajira baariga iyo faajirka wahiya yowma alqiyaamati lilmuttaqiina khaasatan maalinta qiyaamahana mutaqiinta bisa iska leh fasa aktubu waan qorayaa haa iyada naxariistii liladiina kuwii baan u qorayaa yattaquuna dhowrsanayeen aakhiradii wayu-tuuna siinaayeen azakaata zakadana bixinaayeen waaladiina kuwa hum iyaguba yu'minuuna rumaynayaan biaayaatina aayaadkeena kuwaasaa la siinayaa gaalka laakiin adduunyaduu ku helayaa waa la iska irsaaqayaa caafimaad baa la siinayaa nolosha adduunyadaa loo fududaynayaa intii ilaahay ugu talagalay cadaabkii marka alla ku dadejin maayo oo waa u dulqaadanaya qiyaamaha laakiin marka loo laabto de waxba ma helayo waa quusanayaa naxariista alle ayb aladiina yatabicuuna rasuula anabiya alumiya aladiinadaa saddex mowdic oo icraabaa ku bannaan meel waxay tahay wayu'tuuna azakaata fasa aktubuhaa liladiinada in laga bedelo fasa aktubu waan qorayaa naxar naxari ahaan naxariisteyda liladiina kuwii baan u qorayaa yattaquuna soomaahayn waxay noqonaya marka fasaaktubuhaa naxariistayda waan qorayaa alladiina kuwii ayaan u qorayaa ay liladiina marka markaa halka haddii laga qabto waa fii mowdici jarin alladiina waxaa kaloo bannaan in laga qabto marka nas fii xaalati fii maxali nasbin inay tagto oo macnuhu ou noqdo acnii waxaan u jeedaa alladiina kuwa waxaa kaloo bannaan fii a fii maxali rafcin inay noqoto oo la yidhaha hum iyagu alladiina kuwii waaye intaba waa bannaan tahay alladiina kuwii baan ku qorayaa naxariisteyda aan u qorayaa yatabicuuna raacayeen alrasuula rasuulkii raacayeen annabiya nebigii raacayeen nebigii day alummiya ummiga ahaa alladii nebiga oo yajiduuna ay helayaan hu isaga maktuuban xaal uu yahay mid lagu qoray cindahum iyaga agtooda mid lagu qoray isagoo ah ay helayaan fi towraati towreed dhexdeeda lagu qoray walinjiili injiil dhexdiisa lagu qoray ya'muru wuu farayaa hum iyaga ayuu farayaa bilmacruufi ayuu farayaa waxa wanaagsan wayanhaa wuu reebayaa hum iyagu ka reebayaa cani lmunkari munkarkiina waa ka reebayaa wayuxilu wuxuu u xalaalaynayaa lahum iyaga alطayibaati waxyaabihii wanwanaagsanaa wayuxarimu wuxuu ka xarimayaa calayhim korkooda alkhabaaitha wixii xumaa wayadacu wuxuu dhigayaa canhum iyaga xaggooda uu ka dhigayaa israhum culayskoodii culayskoodii iyaga haystay ayuu ka dhigayaa waa ka dejinayaa wayadacu waa dejinayaa canhum xaggooda israhum culayskoodii buu ka dejinayaa iyo walaklaala xarkihii xarkahana waxaa loo jeedaa yacni dhibkii saarnaa wal aklaala xarkihii yacni dhibka ayuu ka dejinayaa allatii aklaasha oo kaanad ahaatay hiya iyaduba calayhim korkooda faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bihi nebigaa rumeeyey wacasaruu weyneeyey hu isaga weyneeyey wanasaruu u gargaaray hu isaga u gargaaray watabacuu raacay annuura nuurkii alladii nuurka oo unsila la dejiyey macahu isaga la jirkiisa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah halkaana marka tilmaan nebigu leeyahay towreed oo ugu dhex tilmaanaa injiilna oo ugu dhex tilmaanaa yaa allah halkan uu ka tilmaamaya alladiina kuwii ayaan ku qorayaa naxariisteyda yatabicuuna raacayeen alrasuula annabiya rasuulkii nebiga ahaa labadii tilmaan marka risaalada iyo nubuwada labada waa lagu tilmaamay risaalo iyo nubuwo ama rasuulnimo iyo nebinimona farqiga u dhexeeya muxuu yahay warar badan baa ku jira sida ugu mashhuursanse waxay tahay nebi waa qofkii alla u waxyooday rasuulna waa marka loogu daro inuu dadka wax gaarsiiyo dayib warar kaloo badanna waa jiraan dayib marka rasuulka labadabada waa isku ahaa oo waxaa la yidhaahdaa nubbi-a biiqra nebiga waxaa nebinimo looga dhigay suuratu iqra iqra markay kusoo degtay nebi buu noqday wa ursila bilmudathir mudathirna waa lagu soo diray oo waxaa la yidhi yaa ayuha lmudathiru qum fa andir mar haddii la yidhi istaag oo dadka u dig amar waxaa la saaray marka risaala loo dhiibay ayb aladiina kuwii baan ku qorayaa naxariisteyda yatabicuuna raacayeen alrasuula rasuulka annabiya nebigii raacayeen alummiya nebigii day alummiya ummiga ahaa waxaa loo nisbeeyey marka carabta carabta waxaa la dhihi jiray ummatun ummiyatun dhinac saas waa ka tahay dhinac kalena alummiya waxay tahay walidaalika carabtu inay saa ahaayeen waxaad ka dareemay qur-aankaba wuxuu leeyahy huwa aladii bacatha fi lummiyiina nebiga carabtii baa laga soo dhex bixiyey al-ummiya marka laleeyahay nebigii carabiga ahaayay ka dhigan tahay marka macno kale wuxuu yahay al-ummiya aan waxna qori waxna qoraynin waxna aqrinaynin oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waxna ma qori jirin waxna ma aqri karin xikmad baana ku jirtayoo dadku inaynan ka shakinin risaaladiisa mucjizana waa laga dhigay isagoon waxna aqrinin waxna qorin ayaa haddana waxaasoo cilmi ah laga dhaxlay oo nin umiya hadda ma laga dhaxli karaa wax yar xataa lagama dhaxli karaa naam oo macrifo iyo cilmi ah naam waa kaa marka ummadihii dhammaan markay isku tagaan nebiga waxa uu la yimid axaadiidtiisa iyo xikmadda ku jirto iyo macaanidiisa dadkii wax yaqaanay xataa ma koobi karaan waxaad arkaysaa nin caalim ah oo imaam ah diinta baaric ku ah xadiid nebiguu sharxayaa xoogaa buu ka sheegaa nacam waxyaabo badanna ma gaari karo mid kale aad arkaysaa xoogaa kaleu ku darayaa nacam yacnii nebiga sal ll slam cilmiga la siiyey in la aada loo furfuro ama la koobo hal qof oo wada koobi kara ma leh ayb haddana wixii la siiyey wax ka maqan ma leh dhammaan uun ummadaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nin walbaa wax uunbuu ilaahay uga qadaray inuu ka fahmo ayb alladii nebiga oo yajiduuna ay helayaan hu isaga maktuuban xaal uu yahay mid la qoray cindahum agtooda lagu qoray fi towraati towraad dhexdiisa iyo walinjiili injiil dhexdiisa marka nebigu dee towraad iyo injiil sifooyinuu ku lahaa xadiid bukhaari uu warinaya min xadiid cabdillahi bni camr bni alcaas baa wuxuu ahaa wuxuu yidhi cataa bnu yasaar baa wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar baan la kulmay markaasaan yidhi akhbirnii can sifati rasuuli llahi sal ll slama fi towraati nebiga tilmaantii ou towreed ku lahaa bal ii sheeg qaala wuxuu yidhi ajal aa kuu sheegaya nacam wallaahi inahu lamawsuufun fi towraati mid towreed lagu sifeeyey buu ahaa bibacdi sifatihi fi lqur'aan tilmaamihiisa qur-aanka lagu dhex sheegay wax ka mid a yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiiran intaasna towreed waa sidaasay ahayd wa xirzan lilummiyiina dadka ummiyiinta carabta inaad noqoto ku dhowro oo dad dad waxay ahaayeen marka aan dhowrsanayn oo meel walba laga jiro oo kayaan aan lahayn anta cabdii addoonkaygaad adiga tahay wa rasuulii rasuulkaygana waa tahay samaytuka almutawakil waxaan kugu magacaabay almutawakil asmaada nebiga uu ka mid yahay laysa bifadin walaa ghaliidin mid qallafsan oo yacni ad adag ma aha laysa bifadin mid ad adag ma aha walaa khaliidin mid qallafsanna ma aha walaa sakhaabin fi laswaaqi suuqyada mid ku qayliyo oo qaaqla-ana ma aha tilmaan xun waayo marka qofka inuu suuqa iskaga dhex qayli qayliyo oo nebigu sal ll ly slam ma ahayn mid suuqyada ku dhex qayliyo walaa yadfacu bisayi'ati sayi'ata xumaanna xumaan kuma jawaabo haddii marka xumaan la sameeyo xumaanku ugama jawaabayo ayb walaakin yacfuu wayaqfiru waa cafiyaa waana iska dhaafaa walan yaqbidahu llahu ilaahay ma oofsanayo ma dilaayo nebigiisa xataa yuqiima bihi ilaa uu ku joojiyo isaga almillata alcawjaa diintii la qalloociyey diintii nabiyullaahi ibraahim oo carabta ka qalloocatay oo shirkiga wax daran ay ku bedeleen ilaa uu ka toosiyo oo millatu ibraahim tii dhabta ahayd markaa uu la imaado bian yaquuluu waa inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah wayuftaxa bihi ma oofsanayo alla ilaa uu ku furo oo lagu furo isaga acyunan cumyan indho indhabeelay wa aadaanan summan dhego dhegabeelay wa quluuban qulfan iyo quluub markaa fulantay oo xirantay baa lagu fura nebiga sala allahu calayhi wasalam marka qiimaha uu ku fadhiya nebiga allana qiimo ugu fadhiyaa mu'miniintana qiimo ugu fadhiyaa tilmaamahaas wanaagsan buu lahaa ee hadday noqon lahayd dhinac kasta geesinimo hadday noqon lahayd sakhaa haddii ay noqon lahayd akhlaaq wanaagsan cibaadaad iyo ictiqaad fiican oo lala yimaado meel walbo kaamil buu ka ahaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ayb ya'muruhum wuxuu farayaa bilmacruufi macruufkau farayaa macruufkuna towxiidkaa ugu weyn wayanhaahum wuxuu ka reebayaa can ilmunkari munkarkiibuu ka reebayaa xaggiisa shirkigaana ugu weyn waana lagu fasiray sidaa wayuxilu lahum wuxuu u xalaaleynayaa iyaga alطayibaati waxyaabihii wan wanaagsanaa jaahiliyada waxay iska xarimi jireen baxiirada iyo saa'ibada wixii aan suuratul ancaam kusoo marnay ayuu alaa ayuu markaa yani ayuu ayuu u xalaaleynayaa kuwooda wanaagsan wayuxarimu wuxuu ka xarimayaa calayhim iyaga korkooda alqabaa-ida wixii foosha xumaa ay cuni jireen baktiga iyo dhiigga iyo doofaarka hilibkiisa iyo zinada iyo waxyaabaha buu ka xarimayaa wayadacu wuxuu dejinayaa canhum iyaga xaggooda uu ka dejinayaa israhum ayuu ka dejinayaa culayskoodii culayskii saarnaa buu ka dejina quraada marka badanaa israhum bay aqriyeen ibnu caamir baa wuxuu aqriyay aasaarahum haddii marka aasaarahum la yidhaahdo waxa lagu sii cadfay wayadacu canhum israhum wاlaglaala jamc jamc lagu cadfay waay marka haddii laakiin israhum la yidhaha qaar baa waxay yidhahdeen israhum waa mufrad walaglaalada lagu cadfayna waa jamac maxaa loo jamcin waaye marka israhum waxay yidhaahdeen marka israhum waa masder masderkuna de waxaa weeyaan isagu markaa yacni wuxuu wataa marka wuxuu leeyahay tacadud naam lafdigiis waa lafdiga waa ka mufrad laakiin anwaacda min biictibaari lanwaac yacni unbaa marka haddii la raba iyo mararkaasaa la jamciyaa masderkay sidiisa lama jamciyo isaga wayadacu canhum wuxuu ka dejinayaa xaggooda israhum culayskoodii buu ka dejinayaa iyaga saarnaa iyo walaklaala ayuu ka dejinayaa xarkihii ku xirxirnaa xarkahana marka dee culayskii unbaa laga cabira allatii xarkaha oo kaanad ahaatay hiya iyaduba calayhim iyaga korkooda ahaatay ee waxaasi culayska badan waa maxay sabti ma shaqaysan karin sabtigii inaynan shaqaysaninaa la amray yahuudda markaan feerino waxaa towbadoodii laga dhigay isdilaa la yidhi ayb oo waxaa la yidhi marka faqtuluu anfusakum markay dembiga galeen oo dibiga caabudeen laba dhinac intaad ku safataan isdila baa la yidhi kuwii dibiga caabuday iyo kuwii kale dharaar cad marka isdila iyadana tooba towbadooda waa la adkeeyey culaysaa ku jiran waxaa kaloo culayskooda ka mid ahaa meeshii najaas ay ka gaarto in la fujiyo dharka iyo hadduu ka gaara marka in la gooyo meesha annaga biyo un lagu dhaqayo waxaa ka mid ahaa salaad inaynan uga ansixin ilaa kaniisadda ama biicada maahani meel kale ayaga kuma tuka karin annagana meel walbaan ku tukan karnaa haniimada waa laga xarimay culaysyo badanoo la saaray baa jiray culeysyadaas baa nebiga ka dejinaya marka hadday nebiga rumeeyaan ee mu'miniinta waxa uun markaasi calayhim maa cala almu'miniin walahum maa lilmuslimiin waxaas dhan iyo culayskaas bannaankay ka waa waa ka dhacayaa macnahaasaana marka aayaddu ay tilmaamaysaa walaklaala xarkihii allatii xarkaha oo kaanad ahaatay hiya iyaduba calayhim korkooda faladiina kuwa aamanuu rumeeyey bihi isaga nebiga wacazaruu weyneeyey hu isaga weyneeyey atacziir bimacna tawqiir ayaa laga wadaa weyneyn weyneynta la weyneynayaana waxa ay tahay waa weyneyn aan dhaafaynin xadkii nebiga ugu alla ugu talagalay isagaana yidhi nebiga sal ll l slam sidaas oo xadiid nasaa-i iyo keyrkii ku sugan baa wuxuu leeyahay nebiga inta dad u yimaadeen baa waxay yidhaahdeen yaa khayranaa wabna khayrinaa wayaa sayidana wabna sayidinaa intay sidaa yidhaahdeen buu wuxuu ku yidhi quuluu bacda qowlikum warkiina qaar ka mida dhaha walaa yastajriyanakum shaytaan shaydaan younan carabkiina baadi younan ku dareerinin baadi iyo wax xun fainii laa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilati alatii anzalaniiha allahu calayha anigu ma jecli buu yidhi inaad iga qaad inaad iga sara marisaan derajadii ilaahay i dhigay inaad iga sara marisaan ma ogoli markaa nebiga derajada alla dhigayna hadda xadiidkii haddaan kusoo marno cabdullaahi warasuuluhu addoon allo waaye addoonnimo kama weyna rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh risaalana ilaahay baa ugu deeqay oo ugu daray rasuulnimadiisuna waa waxa uu dheer yahay inta aan rasuulka ahayn oo isagaa wuxuu yidhi laa tuduruunii kamaa atrat inasaara bna maryam war aniga haygu xadgudbinina ammaanteyda ha ku xadgudbinina sida ay nasaaradu ciise ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun anigu addoon baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu dhaha addoon alle rasuul alle intaa i dhaha oo nabiga sal l slam nin baa wuxuu yidhi maa shaa allahu washita maa shaa allahu haddii ilaahay doono washi'ta adiga iyo adiga ilaahay iyo adiga u fiirsa marka ilaahay iyo adiga markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilaahi niddan war ma ilaahay baad aniga fac igala dhigtayna maanaa ilaahay ku fac ah ilaahay miyaad ila sintay oo fil igala dhigtayna aad buu nebiga uga xanaaqay ma dhihin marka wax kastoo aniga layga sheego waa iska furan yihiin ma dhihin wuxuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ninka aad buu marka uga diiday qul maa shaaa allahu uma shaaa muxamed waxaad tidhaahdaa maa shaaa allahu uma shaaa muxamed na kala dambaysi aniga iyo alle marka isaga nebiga isagoo noolowba sidaas ahaa salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ayb saasuu marka ninkaa ku yidhi gabadhii nebiga ammaantayna ee tiri wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin annaga waxaa nugu jira nebi berri wuxuu dhacaay waxa dhacaayo og maa kii ku yidhi quulii maa kunti taquuliin wixii hore dheh waxaan daa o ka joog fa inahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxaa dhacaya allah unbaa og subxaanahu watacaala marka ninkaa haddii laga diiday maasha allahu washita uga wada mashiicada allana waa leeyahay nebiguna waa leeyahay mashiica mashiicada alle iyo ta nebigaas isku mid maahan dabcan leanna wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahu baa ilaahi yidhi shaygii nebigu ou lahaa allana ou lahaa haddii la yidhi war aniga kaan leeyahay kan alle leeyahay kala duu isku mid maaha haddii sidaa la yidhi wax nebigu ounan balahayn ka waran haddii lagu haddii lagu sifeeyo oo la yidhaha caalim ulgeyb waaye looxulma cilmiga looxulmaxfuudka ku qoran oo dhan waa og yahay haddii waxyaabahaas la yidhaha maxay noqonaya marka wixii ilaahay keliyaba lahaa haddii isaga la siiyo ma jeclaanaya arrintaa tacdiimsa ma noqonay nebiga lagu weyneynayo maya waa wixii uu ka xanaaqi jiray markau noolaa ayaad maanta dhan dhehaysaa adiga wixii uu ka xanaaqi jiray markau noolaa baad dhehaysaa marka lagu yidhaha dhaafna waxaa leedahay nebiga tacdiimkiisa iyo weyneyntiisaa laga soo horjeedaa oo waxaa la yidhi litu'minuu billahi warasuulihi watucaziruuhu baa la yidhi nebigaa la weyneynaa nebiga waa la weyneynayaa laakiin laguma weyneeyo meel ka dhac rabbi markaad weyneynayso rabbigii isaga abuura inaadan meel uga dhicin walidaalika isagaana waxaasoo dhan aan hadda akrinayana axaadiid wada saxiixa waaye bukhaari iyo muslim ku wada sugan sida badan ayb marka wacazi yacni wacazaruuhu weyneynta nebiga oo u qalma in la weyneeyo waay taas baaba marka qofku waxaana ugu weyn weyneynta rasuulka la weyneynayo diintiisa in la nooleeyo oo isaga marka diintii uu ku dhintay keenay raalliga ka ahaa oo ku faraxsanaa in qofku ku taagnaado oo marka ayay ka mid tahay yacni cibaadadii rabbi subxaanahu watacaala keligiis oo la caabudo iyo in ilaahay xaggiisa loo go-o oo ilaahay subxaanahu watacaala dhabnimo loo caabudo wixii uu la yimid oo dhanna markaa lala yimaado sunnada nebigana la nooleeyo laakiin ruux sunnadii nebigana la diriirsan markuu nebiga ammaani maagana ilaahay meel uga dhacayo sideebuu diinkii ugu nisbo sheegana marka naam qofkaas markuu nebiga ammaanayana rabbibuu meel uga dhacaa ee markay joogto war rasuulku waxaanuu sameeyey sameey aduu kugu caynayaa marka allahu mustacaan marka calaamaatu saaca un weeyaan waxyaabahaas oo dhan ayb nin baa marka wuxuu yidhi nebiga ammaantiisa wuxuu ku gaaray inuu yidhaha qur-aankii nebiga la siiyeyba isaga uma dhigmo low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami aayaadkii nebiga la siiyey qur-aankaa ku jira qur-aankii mucjizaadkii la siiyey hadday nebiga sharaftiisa u dhignaan lahayd oo ay u dhikanmi lahayd axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami magaciisa marka loo dhawaaqo lafaha baaba-ay baa soo kici lahayd yani meeshaan uga jeeda waxay tahay warma qur-aanka kalaamka alla amaan nebiga munaasab u ahayna qur-aanka oo kalaam alla amaan nebiga munaasab u ahayna waa qof marka aan kala garanaynin qur-aan iyo rasuul qur-aanku waa sifo ilaahay sifo alla waayo nacam waa hadalkii ilaahay ku hadlay waayo nebiga iyo qur-aanka qur-aanka qiimo badan fadli badanna nacam leanna waa kalaamullaahi qur-aanka rasuulkana inta makhluuqo u fadli badan yahay nacam inta makhluuq ah qur-aankusa makhluuq maaha isaga waa tilmaan ilaahay oo rabbi baa ku hadlay marka tilmaantii rabbi oo nebiga lagu fadilay isaga ayuu wuxuu leeyahay isuma dhigman iyo nebiga wax ka weynaa nebiga u dhigmi lahaa cilmiga iyo markuu sheegayana wuxuu yidhi fa ina min juudika dunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmigaaga qeyb ka mida waxaa ahoo bacdi cilmigaaga ka mid ah looxulmaxfuudka waxa ku qoran oo dhan qeyb yaroo cilmigaaga ka mida ee looxulmaxfuud wax kastaa ku qoran oo adduunyada bilowgeed ilaa dhammaadkeed wax aan ku qornayn ma leh ee nebiga wax walbaa marka ma ogaana siiradiisa aan u laabanay iyo sunnadiisa laba qofaa intay u timaada rasuulka sal ll ly slam nin iyo naag baa u yimaadeen ninkii naagtiisiibuu wadaa markaasuu yidhi rasuul allow waa zinaysatay naagtan markaasuu yidhi xad baa lagugu dhufanaa siddeetan ama waa licaan ayaad la imaana waa dhaarane shantii jeer buu dhaartay iyadiina marka waa dhaaratay shan jeer bay iyadiina dhaaratay nebigu muxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam ixdaakumaa kaadibun labadiinaan mid unbaa been sheegayo yidhi rasuulka marka de ma ogeyn labado labadooda ka beenta sheegaya nebigu ma ogeyn sala allahu calayhi wasalam mithaal kaloo kasii muhiimsanaan ku seenaya kasii waadixsanaan ujeedaa rasuulka qoyskiisa iyo gurigiisaa la masabitay caa-isha radia allahu canha qisatu lefki waxyigiina waa kasoo daahay markaasuu saxaabada la tashanaya warsan yeelah caa-isha wuxuu leeyahay gabadha guriga u joogto bariira ayuu leeyahay maxaad ku aragtay xaalkeeda ka waran bal fiiri iyadiiba wuxuu ku leeyahay marka haddaad dembi gashay ilaahay u towbadkeen rasuulka fiiri hadduu hubo ee uu hubo ee uu og yahay waxaasoo tale ah buu geli lahaa leanna wuxuu ogaan lahaa in waxyi soo socdo waxyiga soo socdou sii ogaan lahaa waxaan damba uma galeen waxyigana maalin hebelow imaanaa hala sugu dhehi lahaa marka rasuulka goorta loo waxyoonayana ma ogeyn waxa soo socdana ma ogeyn wixii ilaahay ka ogeysiiyey unbuu ka ogaa caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul marka hadday isaga kaa darmaan rasuul iyo heyrkiis rasuul iyo rabbi hadday isaga kaa darmaan diinta meeshii laga soo gelayaa kaa qaldan ogow marka ayb hadhow marka nebiga waa la weyneeye lama weyneynin weyneyn rasuul ma laysku hayoayb wacazaruuhu faladiina kuwa aamanuu rumeeyeen rumeeyeen bihi rasuulka rumeeyeen wacazaruu weyneeyeen hu isaga wanasaruuhu u gargaareen oo u hiiliyeen isaga garab istaageen watabacuu raaceen an nuura nuurka aladii nuurka oo unsila macahu lala dejiyey isaga nuurkaasna waa qur-aanka iyo sunnadiisa kuwa qur-aanka iyo sunnada daba kacayo raacay ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica aladii lahu mulku samaawaati waalard qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha nnaasu dadow inii aniga rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisaan ahay kan ou alla diray ayaan ahay ilaykum xaggiina loo diray jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin ayb alladii allihii rasuulkiisaan ahay lahu ay u sugnaatay mulku samaawaati samaawaat mulkigoodu u sugnaaday waalardi dhulka mulkigiisu uu u sugnaaday laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani yuxyii waa nooleynayaa wayumiitu waa dilayaa faaaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya annabiyi nebigii rumeeya alummiyi ummiga ahaa alladii nebiga oo yu'minu billaahi alla rumaynayo wa kalimaatihi kalimaadkiisa rumaynayo watabacuu raaca hu isaga raaca nebigaa raaco ku dayda lacalakum tahtaduuna likay tahtaduu saa u hanuuntaan aayaddanna aayad tilmaamaysa weeyaan risaalada nebigu inay caam tahay jinni insi caddaan iyo madoow carab iyo cajam caam inay tahay risaalada nebigu qofka aan rumaynin taas oo cumuumu risaalatihi aan rumayninna ma rumaynin nebiga sala allahu calayhi wasalam ambiyadii kale waxaa loo diri jiray nebi kasto qoladiisa laakiin nebiga ummadda dhan baa loo soo saaray jinni iyo insi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha nnaasu dadow inii aniga rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisaan ahay alle kii uu soo diray baan ahay ilaykum xaggiina uu usoo diray jamiican xalaatihiin dhammaantiin marka risaalada nebiga qofka aaminaa inay carab kaliya ku ekayd wuu gaaloobayaa lanna aliimaanu birasuul marka laga hadlayo waxaa laga rabaa cumuumu risaalatihi nin walba waxaa laga rabaa inuu aamino rasuulkaa isaga in loo soo diray isaga inuu rasuul u yahay ayb alladii allihii kii uu soo diray baan ahay lahu ou u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani yuxyii alla waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa tilmaamihiisa saas isagaa wax nooleeya wax dilo meeshaas marka dee yahuud iyo nasaarana waa lagu radinayaa leanna yahuud waxay dhihi jireen nebigu nebi carbeed inuu yahay oo carab loo soo diray keliya nasaaraduna sidoo kale ay dhihi jireen aayaddanna marka waxay tilmaamaysaa iyaga xataa in loo soo diray weliba shubuhaad bay qabsadaan oo shubuhaadka waxaa ka mid a huwa aladii bacatha fi lumiyiina rasuulan qur-aankayba ku jirtaa bay leeyihin nebiga in carab loo soo diray aawey huwa aladii bacatha fi lumiyiina la yidhi huwa aladii bacatha fi lumiyiina maxay tahay ee macnaheedu waxay tahay nebiga carabaa laga soo dhex bixiyey waay waa loo soo diray maaha huwa aladii ursila ila lumiyiina lama dhihin ayb huwa aladii bacatha fi lumiyiina huwa aladii arsala ila lumiyiina lama dhihin ee waxaa weeyaan huwa aladii bacatha fi lumiyiina alla waa midka umiyiinta carabta dhexdooda kasoo bixiyey nebigana carabtau kasoo baxay laakiin yaa loo diray aayaddaas maba ka hadlaysa aayadda marka nebiga cidda loo diray ka warramaysa waa tanaan iyo aayado kaloo lamid ah tan faaaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warasuulihi rasuulkiisii rumeeya annabiyi nebigii rumeeya alummiyi ummiga ah alladii nebiga oo yu'minu billaahi alla rumaynayo wa kalimaatihi kalimaadkiisa rumaynayo watabicuu raacahu isaga lacalakum tahtaduuna likay tahtaduu wa min qowmi muusaa muuse qowmkiisa ummatun ayaa ka mida ummad ummadda oo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku xukumayo ku cadaalad falayo nimankan marka qaabdaradoodii iyo wax badan baa laga soo warramay kulligood maa saas u qaab daran maya kuwa fiicanaa laga hela wa min qowmi muusaa muuse qowmkiisii waxaa ka mida ummatun ummad baa ka mida wa min qowmi muusaa muuse qowmkiisa ummatun ummad ay ka mid tahay ummadda oo yahduuna hanuuninayaan annaasa dadka bilxaqi xaqa ku hanuuninayaan wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku xukumayo waqaacnaahum ithnatay casharata asbaatan umamaa waqaacnaa waxaanu ka yeelnay hum iyaga reer bani israa'iil ithnatay casharata labiiyo toban ayaanu ka yeelnay asbaatan jilib labiiyo toban jilib ama labiiyo toban qabiil ayaanu ka yeelnay kuwaas oo umaman ummado ah waqaacnaa marka wasayarnaa in laga laqbeeyo humna mafcuul awal ay noqoto ithnatayna mafcuulkii labaad laga dhigo ayb asbaatan waa tamyiiz umamanna waa nacti nacam waxaa kaloo bannaan marka waqaacnaa sideedaba in layskaga wado layidhaha waqaacnaahum waan googooynay waqaacnaa waanu googooynay hum reer bani israa'iil ithnatay casharata xaalay yihiin labiyo toban ayb asbaatan oo jilib kuwaasoo umaman umam ah nacam saana marka waa la yeeli karaa haddii marka sayarnaa la dimnisiiyana iyadaa ka sahlan waqaacnaa waxaanu ka yeelnay hum reer bani israa'iil ithnatay casharata labiiyo toban baanu ka dhignay asbaatan oo jilib qabiil kuwaasoo umaman ummada ah wa awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa muusaa muusaan u waxyoonnay id waqti baan u waxyoonnay istasqaa oo waraab dalbay hu isaga uu ka waraab dalbay qowmuhu qowmkiisu ay waraab ka dalbeen oo waxay yidhaahdeen rabbigaa nooga waraab dalab an idrib ay idrib waxaan waxyigii marka tafsiirkiisii waa kana an idrib ay idrib garaac oo ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo fambajasad waxaa burqatay minhu min alxajari dhagaxa xaggiisa ihnataa casharata labiyo toban caynan min caynin il ah labiyo toban il ayaa burqatay waana zamankii ay tiiha ku jireen qad calima wuu ogaaday kullu unaasin qolo kastaa ama koox ummad kastaa way ogaatay mashrabahum makaanu cabidooda meeshii ay ka cabi lahaayeen qolo walbaa way garatay wadallalnaa waan haraynay calayhim iyaga korkooda alghamaama ayaanu ku haraynay daruur wa anzalnaa waxaanu soo dejinnay calayhim iyaga korkooda almanna malabkii manniga iyo wasalwaa shimbirihii cayilnaa hilbahoodii ayaanu kor uga soo dejinay qulnaa allahuma waxaanu ku niri kuluu cuna min dayibaati maa shay wana dayibaadkiisa iyo wanaagyaalkiisa cuna rasaqnaakum aanu idinku arsuqnay ka cuna wamaa dalamuuna ma anan dulminin walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayaan anfusahum nafahooda nabiyullaahi muuse qowmkiisii markay ka waraab dalbeen allah u waxyooday dhagaxan ku dhufo ushii waa ku dhuftay labiyo toban il ayaa burqatay qolo kasto iyo jilib kastaana hal il ayuu aaday marka oo biyihii iskuma aynan ciriirinin ayb meeshii ay ku socdeen iyo saxarihiina daruur harayso iyaga iyo wax ay cunaan ayaa oo kor looga soo dejiyo ayaa la siiyey suurat lbaqara ayaana kusoo marnay aayadda macaanideeda aayaddan oo kale waid qiila lahum uskunuu wadkur xus id waqti qiila lahum loo yidhi iyaga uskunuu dega haadihi tan dega tanday alqaryata magaalada adega wakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna xaysu meel shi'tum aada doontaan ka cuna waquuluu dhaha xidatun mas'alatunaa annaga mas'aladeenna iyo waxaan su-aalanayno xidatun waa dembiga inna laga hoobiyo wadkhuluu gala albaaba ba albaabka gala oo qaryada albaabkeeda ka gala sujadan saajidiina xaalaa tihiin kuwa sujuudsan idinkoo ah yacnii idinkoo rukuucayo saa ku gala naqfir lakum idiin dhaafnee markaa khatii'aatikum gafafyaalkiina sanasiidu waan kordhin doonaa almuxsiniina kuwa ixsaanka fala waa u kordhin doonaaye ayb sidan baa marka iyadana lagu yidhi qaryada iyo meesha la sheegayana waa bayt almaqdis naam fabadela aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmi falay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin qowlan bay ku bedeleen hayra aladii kii keyrkiis ah qiila lahum iyaga loo yidhi warkii loo yidhi war aan ahayn bay ku bedeleen warkaasina waxay yidhaahdeen xabbatun fii shacratin sida bukhaarigaba uu warinayo ayb oo meeshii la yidhi xidatun dhaha xindatun bay dhaheen ama xabbatun fii shacratin bay yidhahdeen xabad galley ama qamadi ama masaga ama digir waxaasay marka weydiisteen himila xumadooda iyo himagaabnidooda balfiirin meeshii la yidhi marka idinkoo so rukuucayo ilaahay u khuduucayo u tawaaducayo galana iyagoo dabadii ku siqayay galeen ayib waa iyadana meel saddexaad weeyaanoo ceeb kaloo saddexaadoo laga qur-aanka uu ka hadla uu ka tilmaamayo ummaddan laakiin nabiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisa markay maka furteen nebigu wuxuu galay isaga oo madaxiisa raaricinayo maradiisu saa uu iskugu daday madaxana waa foore waa raaricinayay wuxuuna akrinayay suuratu lfatxi addoonnimadiisuu muujinayey tawaaduc buu muujinayay maalinkii ugu farxadda badnaa ee maka uu gacanta ku dhigay haddana ilaahay addoonnimadii alla unbuu muujinaa rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam isla weynin ma sameynayo iyagiina saanay ku jiraan kuwaan sanasiidu waan ziyaadin doonaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta waa u kordhin doonaa fabadela aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmi falay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin qowlan qowl wa qaaluu waxayna yidhaahdeen qowlan qowl bay yidhaahdeen qowlka oo hayra aladii kii keyrkiis a qiila lahum iyaga loo yidhi fa arsalnaa waanu dirnay calayhim iyaga korkooda rijzan cadaab ayaanu ku dirnay cadaabka oo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yadlimuuna inay dulmi falayaan dulmigii ay falayeen dartiis ayaanu sidaa u yeelnay oon cadaabkaa ugu ridnay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed